haatanna kusoo dhawaada qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee maalmahan baad ka dhagaysanaysay laanta af soomaaliga ee v o a maanta barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay ciidamada amaba milatarigu qaybta ay ku leeyihiin xasilooni darada soomaaliya maxamed colaad xasan oo barnaamijyadan inoo soo diyaariyey ayaa halkan inooga soo jeedinaya
dhegaystayaal ku soo dhowaada qaybtii saddexaad ee barnaamijyo taxana ah oo aan kaga hadlaynay nabadda iyo soo celinta xasiloonnida soomaaliya qaybteennii shalay intiinii dhegaysatay haddaan dib idiin xusuusiyo waxaan ku soo qaadannay xaaladda nabadgelyo ee meelihii laga xurayey al-shabaab iyo tallaabooyinkii milatari qaybta waxaan ku soo qaadanaynaa tallaabooyinka milatari ee looga saaray al-shabaab meelo badan ma yihiin kuwa horseedi kara xalkama dambaysa oo laga gaaro colaadda soomaaliya inkastoo dowladnimada iyo hirgelinta sharciga ay qayb muhima ka qaataan soo celinta nabadda iyo ammaanka dal ay dagaallo iyo colaado ragaadiyeen haddana waxaa dad badani qabaan in awood milatari ama ciidan oo dadka lagu maquuniyo aysan ahayn xalka kama dambaysta ah gaar ahaan dal dadkiisu ay irdhaysan yihiin muddo dheer la kala qoqobay oo kala shakigu uu gaaray meeshii ugu sarraysay dadaaladii loo soo galay xaruuhelidda soomaaliya iyo soo celinta nabadda waxaa la aaminsan yahay in laba midood ay u guuldarraysan jireen mar walba waxay ahaayeen ama kuwa awood xaddhaafa in lagu xalliyo laysku dayey ama in yar un laga qabtay waxyaabihii iyo waddooyinkii ay ahayd in loo maro faragelintii ciidamadii kala duwanaa ee soomaaliya oo qaarkood ay ilaaye maanta joogaan soomaaliya ayaa mar walba horseedaysay in dadku ay siyaasad ahaan kala fogaadaan qabaa'ilkuna ay is-aamini waayaan iskuday kasta oo milatarina wuxuu ku dhammaanayay guul darro inkastoo ay jiri karaan dad fikir ahaan qaba in maanta caalamku uu soo jeestay soomaaliya soomaalidu ay laftirkooda ka daaleen colaadda labadaa waxyaabood oo isbiirsadana ay caawin karaan faragelinta milatari ee shisheeye ee soomaaliya inay si ka duwan kuwii hore dariiq u xaari karto nabad iyo xasilooni ku soo noqoto soomaaliya inka badan labaatan sano kadib haatan waxaa ku sugan soomaaliya ciidamo nabad ilaalina oo ka socda midooda afrika iyo ciidamo ethoobiyaana oo kaabaya ciidamada dowladda inkastoo ay ku guulaysteen ka saarista al-shabaab magaalooyin badan haddana sii joogistooda muddo dheer soomaaliya ayaa la aaminsan yahay inaysan ahayn mid wax ka tari karta soo noqoshada ammaan la ysku hallayn karo mary harber oo ah weriye u dhalatay dalka britain oo dhowaan wax ka qortay arrimaha soomaaliya ayaa ka mida dadka aaminsan in ciidamo shisheeye aysan nabadda ka soo dhisi karin gunta hoose
haddaad u fiirsato xaaladda soomaaliya waxaa jooga ciidamo badan oo shisheeye oo kala duwan xoogaa guul ah ayay gaadheen oo waxay door ka qaateen inay al-shabaab isaga baxaan magaalooyin laakiin waxay u eg tahay haddii ay halkaasi sii joogaan wakhti dheer waxay qayb ka noqonayaan dhibaatada taasina waa wixii ku dhacay ciidamadii etoobiya sannadkii labadii kun iyo lixdii iyo ciidamadii maraykanka iyo qaramada midoobay ee horraantii sagaashameeyadii markaa tallaabooyin milatari marnaba kamay shaqayn soomaaliya howlgalka amisom waxa uu ka kooban yahay saddex qaybood ciidamo milatari ah boolis iyo shaqaale rayida si gaara qaybta booliska oo ay ku jiraan ciidamo ka kala socda dalalka burundi ghana gambiya kenya nigeria siraleon iyo uganda ayaa hawshoodu tahay sidii ciidamada booliska soomaaliyeed ay tababaro iyo talooyin dhinaca sugidda ammaanka ah u siin lahaayeen si booliska soomaaliyeed ay u noqdaan kuwo waxtar leh oo lagu aamini karo ammaanka qaranka dhowaan ayaa booliska amisom ay bilaabeen inay tababarro siiyaan cutubyo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed iyagoo niyadda ku haya inay yihiin kuwa marka ugu dambaysa mas-uuliyadda buuxda ee ammaanka dalkooda dusha u ridan doona ilwiyaw waa afayeenka xiriirka caalamiga ah ee howlgalka amisom waxaan kula xiriiray qadka teleefonka ee magaalada nairobi
amisom ma doonaysa inay iska sii joogto soomaaliya marka waxaa noo wanaagsan inaanu bilownay tababarada booliiska soomaaliya si ay iyaga sharciga u hirgeliyaan marka ay amisom ka tagto marka tababarada noocanihii waa kuwa u wanaagsan booliiska soomaaliyeed bishii oktoobar kowdeedii ciidamada kenya ee qaybta ka ah howlgalka amisom oo ay weheliyeen ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jabhadda raskamboni ayaa si rasmiya gacanta ugu dhigay magaalada kismaayo oo ahayd xaruntii ugu duweynayd ee ugu dambaysay ee kooxda al-shabaab dhaqaale ahaana ay ku tirsanaayeen waxaana qabsashada kismaayo ay timid muddo sannad ah oo uu socday duulaanka kismaayo ku wajahnaa haddaba qabsashada kismaayo ee militari ma tahay tallaabada keliya ee soo celin karta nabadda gobolka waxaan su-aashaasi weydiiyey afhayeenka ciidamada kenya cornel sires aguna I think from that perspective, what I would say is that, uh, you know, military alone would never be sufficient to secure sustainable peace. It may waxay la tahay marka dhinacaasi laga eegay militari oo keliya waxba ugama toornaa soo celinta nabad waarta you know, um, waa inay weheliyaan waxyaabo kale sida hannaan siyaasadeed gargaar bini'aadinimo waxyaabahaas oo dhan waa inay wada socdaan so there must be military laakiin yaanan sidoo kale iska indhatirin waxyaabahaasi aannu soo sheegnay ma dhici karaan haddii aan la helin ammaanku filan marka howlgallada militari waa inay socdaan si dhabbaha loogu xaaro waxyaabahaasi oo dhan safiirka soomaaliya u fadhiya dalka kenya maxamed cali amerika ayaa isna qaba fikirkaasi lamida Een, dowladda een, een, federaalka soomaalida ah een, waxay ay mataqaanaa een, sheegtay in een, ay muhiim tahay ayna ay albaabadan u furan yihiin cid kastoo soomaali ah oo nabadda jecel nabad rabta inay la shaqeyso la fadhiisanayso kuwa hadda qoryaha watana ay ugu baaqayso inay qoryaha iska dhigaan soona fadhiistaan soona fadhiistaan een, dowladda la fadhiisto la shiro dowladda way naga badan tahay way naga weyn tahay mataqaanaa een, een, wala hadli karaa marka taas ay ayay dowladda ugu baaqaysaa wadahadalna wuu jira hadda tala socdaa iyo dowladda iyo iyo iyo mataqaana eh, soomaali kale Eh, laakiin military keliya mataqaana eh, eh, in lagu socdo maaha Eh, dabcan militariga waa waa mataqaana ciidanka eh, qalabka sida soomaalidana iyo kuwa amazona way ku mahadsan yihiin guusha gaareen waan ugu mahad celinaynaa laakiin waa inay dhinac socotaa wadahadal wadatashi iyo bulshifiin eh, inay socoto ayaan aaminsanahay inkastoo militari ahaan looga guulaystay al-shabaab oo meelo badan ay isaga baxeen iyadoo uusan dhiig badan ku daadan ama awooddooda ciidan iyo hubeedba aan la wiiqin haddana waxaa muuqata khatarta ay ku hayaan ciidamada la dagaalamaya marka la fiiriyo dagaalada dhabagalka ah iyo jabhadaynta waxaa kaloo dad badani ay aaminsan yihiin haddii shacabka goobaha al-shabaab laga xureeyo iyo waxgaradkooda aan laga talagelin maamulo samaynta deegaanadaasi iyo ka qayb qaadashada nabadda aysan macno badan ku fadhin doonin guulaha militari kornel cabdulaahi cali mucu waa sarkaal la soo shaqeeyey dowladdii hore ee soomaaliya kana faallooda arrimaha ammaanka waxa uu ku sugan yahay gobolka north carolina ee dalkan maraykanka Een, colaad dagaaladii conventionalka ahaa oo iska horimaadka ahaa oo foolka-foolka ahaa oo marka hore al-shabaab ay ku shaqaynayeen waxa waaye waa lagaga guulaystay marka al-shabaab waxa waaye tariirinka way bedeleen ayaan dhawed khasaare weyn ayaa dhacday allaha u naxariisto general gordon ayaa maxaa wadada loo galay marka taasoo kaleeto waxa waaye si aysan aysan u dhicin inay in muxuu ahay la helo ciidan iyaga sidoodoo kaleeto u abaabulan kula dagaalamo muxuu ahay hawdka ama meelaha ay gabaadka ay ka dhigteen shabaab laakiinse haddii aad tiraahdo meeshaana nabad ka dhigtay ee taangiyaashii altaleriga ayaan hoosta ka ka- ka jiifanaya waajibaadka ma dhamaystirna wax weynaana ka dhiman nabadda soo ma celinayso may sideedaba waxa waaye in ma- markii insurgencyga ama dagaalyahanka lala dagaalamayo waxa waaye ciidanka iyo shacbiga inay dad siyaasiyiin ay u dhexeeyaanba maba ahin dagaalkaa lala dagaalamayo insurgencyga waqti dheer ayuu qaadanaa ilaa laysla ogolaado in uusan dagaalkan uusan fashilmin oo shacbiga lala tashto ayahooda iyaga ay ka taliyaan marka haanta waa in gunta laga soo talo waa sidaas haddii aan la helin ciidamo soomaaliyeed oo si wanaagsan u tababaran oo haysta qalab iyo xuquuq ciidan oo dhinaca kalena ku guulaysta kalsoonida iyo wada shaqaynta shacabka waxaa adkaanaysa in howlgallada militari ee ka socda soomaaliya ay keligood soo hoyaan guul muddo dheer loo aayo dhegaystayaal intaas ayaan ku soo koobaynaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aan kaga hadlaynay soo celinta nabadda iyo deganaanshaha soomaaliya qaybteenna ugu dambeysa ee berito hadduu ilaahay yidhaahdo waxaad ku maqli doontaan doorka dib u heshiisiinta soomaaliya inta ka horreysa waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo